أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusaaka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegay in la kordhiyey wakhtiga xabadjoojinta isagoona dhanka kala diiday in go-doonka laga qaado iiraan askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee daacadda u amurtad garguurta ayaa lagu dilay magaalada baydhabo kataab al ikhbaari ayaa bahisay qaybta labaad aflaam lagu soo bandhigaya howlaha uu wilaayaadka ka wada guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta wilaasaamiga ee jubbada hoose ayaa kulan looga arinsanayo horumarinta wax soo saarka beeraha la qaadatay beeraleyda ku dhaqan wilaayadaas kulan u dhexeeyey dhallinyarada degmada jilib wilaasaamiga ee jubbada dhexe loogana hadlay arrimo muhiim ah ayaa kusoo gabagaboobay degmadaas kumanaan qus oo danyar ayaa ka faa'iidaystay gurmad la gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeelle dhexe
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo arbaca taariikhna ay ku beegan tahay shanta bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegay in la kordhiyo wakhtiga xabajoojinta isagoona dhanka kala diiday in go-doonka laga qaada iiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheeba madaxweynaha dowladda salibiyadda maraykanka gaal trump ayaa saacado ka hor ku dhawaaqay in la kordhiyey xabad joojinta ilaa iiraan ay ka soo bandhigayso ayuu yidhi soo jeedinteeda islamarkaana la dhammaystirayo wadahadallada trump waxa uu caddeeyey inuu faray ciidamada qalabka sida ee maraykanka inay sii wadaan go'doominta islamarkaana ay ku jiraan hegan buuxa isagoo sheegay in go-aankani uu yimid sababo la xiriira waxa uu ku tilmaamay kala qaybsanaan xooggan oo ka jirta gudaha iiraan iyo sidoo kale codsi kaga yimid dhexdhexaadyaha bakistaan oo ku baaqay ayuu yidhi in dib loo dhigo weerar kasta oo ka dhan ah iiraan dhanka kale la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka iiraan ayaa sheegay in kordhinta xabajoojinta ee trump aysan lahayn wax micno ah isagoo adkeeyey in dhinaca laga adkaaday uusan shuruudo ku soo rogi karin dhinacii adkaaday waxa uu intaasi ku daray in sii wadidda go'doomintu ay la mid tahay duqayn islamarkaana ay u baahan tahay jawaab militari isagoo xusay in wakhtigan hadda la joogo loo baahan yahay iiraan inay gacanta ku dhigto majaraha dagaalka arrintan ayaa imaanaysaa kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maraykanka uu baajiyey safar uu ku tegi lahaa bakistaan halka iiraan ay shuruud uga dhigtay qabsoomidda wadahadallada in marka hore la joojiyo siyaasadda isugu jirta cadaadiska iyo hanjabaadaha ee ay waddo washington wakaaladda wararka tasniim oo xiriir la leh ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa ka soo xigatay ilwareedo sheegaya in teheraan ay si buuxda ugu diyaarsan tahay suurtagalnimada dib u bilaabashada dagaalka islamarkaana ay haysato qorshayaal cusub oo ku saabsan wareegga xiga ee dagaalka waxaa kaloo la sheegay in iiraan ay toddobaadyadii lasoo dhaafay filaysay suurtagalnimada dagaalka oo dib u qarxa qaybo ka mid ah qalabkeeda milatarigana ay u rartay goobo muhiim ah islamarkaana ay soo sahansatay bartilmaameedyo cusub oo ay doonayso inay beegsato sidoo kale warbaahinta tasniim waxay sheegtay in sii wadidda xanimaada badda ay ka dhigan tahay sii socoshada colaadda iyadoo intaasi ku dartay in muddada goodoomintu ay sii jirto ay sidoo kale iiraan sii laba jibaari doonto xiraadda marinbiyoodka hormuus waxaa kaloo tasniim ay ku dhawaaqday in sidoo kale iiraan ay diyaar u tahay in xoog ay ku jebiso go'doominta maraykanka ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa habeenimadii xalay bartamaha magaalooyinka ay ka mid yihiin tehraan shiraas tabriis iyo zanjaan oo kusoo bandhigeen gantaalada hirdada dheer ee balaastiga ah xilli ay socdeen isu soo baxyo waaweyn oo lagu taageerayay xukuumadda iiraan hadallada trump ee dagaalka la xiriira ayaa marar badan isu soo bedelayay laba toddobaad ka hor ayuu hanjabaad culus oo aflagaado ku jirto u jeediyey iiraan halka haddana dhowr jeer oo kale uu muujiyey inuu doonayo in la joojiyo colaadda iyo hubanti la-aanta suuqyada ku dhawaaqistiisa cusub ee soo saartay saacada ka hor ayuu trump mar kale kaga laabtay hanjabaado uu maalmahan u dambeeyey jeedinayay isagoo sheegaya in haddii xabad joojintu dhammaato heshiisna la gaari waayo uu duqaymo culus ka bilaabi doono xarumaha korontada iyo buundooyinka iiraan saacado ka hor ku dhawaaqistiisa siliibigana horjoogaha ka ah maraykanka donald trump ayaa goodinayey isagoo u sheegay telefishinka c n n inuusan jeclayn inuu sii wado xabad joojinta kumeelgaarka ah isagoo carabka ku adkeeyey in ciidanka maraykanka ay diyaar u yihiin dagaal iskastaba ahaatee xabad joojintan u dambeysay ee uu ku dhawaaqay saliibiga trump ayaa ah mid dhinaciisa oo keliya ku kooban iyadoo falanqeeyaashu ay lababogleynta trump ku sifeeyeen mid muujinaysa in xaalka uu ku xun yahay maamulka saliibiga ah ee washington jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba askar ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee daacadda u ah murtad garguurta ayaa lagu dilay magaalada baydhabo walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiya hubaysan oo lala xiriirinaya kuwa mucaaradsan maamulka murtad guurguurta uu ka dhistay magaaladaasi ay dil u geysteen ugu yaraan saddex askari oo taabaxsan kooxda ridada maleeshiyaadkan oo si gaar ah uga tirsanaa kuwa la baxay baydhabo koonfur galbeed ee uu gurguurta uu ku dumiyey maamulkii uu hogaaminayay lafta gareen ayaa si gaara lagu diray bannaanka magaalada baydhabo maleeshiyaadka kale ee dilka geysta ayaa lasoo wariyey in si degdega goobta uga baxsadeen kooxda ridada ayaa dilka kadib shalay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ka sameeyey howlgal ay ku sheegeen inay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyey dilka maleeshiyaadka taabacsan ciidankeeda waxaana raadinta maleeshiyaadka dilka loo geystay loo howlgelinaya laba maleeshiyo kuwaas oo wax natiijo ah keenin dilkan ayaa daba socday fariin goodis ah oo ay deegaanka owdil ay ka soo direen saraakiisha maleeshiyaadka maamulkii hore ee ridada koonfur galbeed kuwaasoo shaaciyey inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhana maleeshiyaadka guurguurta ee ku sugan magaalada baydhabo magaalada baydhabo waxaa hadda ka taagan xiisad la xiriirta doorashooyinka kooxda ridadu halkaasi ka qorshaynayso inay ka qabato waxaana si adag u diidan saraakiishii maamulkii hore ee lafta gareen kuwaasoo sheegay in doorasho ka dhici karin baydhabo kana hortegi doonaan qorshahaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam kataab al ikhbaariye ayaa bahisay qaybta labaad aflaam lagu soo bandhigayo howlaha wiilaayaadka ka wada guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed
waa qaybtii labaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga kaas oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayab al ikhbaariyah muuqaalka oo la daawan karo muddo shan daqiiqo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay gurmad la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan deegaanka kuuley kaale ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana muuqaalka uu baahiyey kanaalka waraarka ee kataayib lagu soo bandhigayaa gurmad biyo dhaamin ah oo uu guddigu ka sameynayo deegaanka iyo sidoo kale bulshada deegaanka oo ka warbixinaya gurmadka ay heleen
tuulada kuulay gaalla oo ka tirsan degmada kunturwaarey waxaan u joognaa biyo dhaamin waxaan nahay guddiga gurmadka abaaraha marka waa u jeeddaan booyadihii oo hadda sii socda oo ummaddii biyaha u baahneed maanta waraabinaysa marka waa u jeeddaan booyaddii koowaad ayaa gudubtay tii labaadaa socota tii saddexaadaa ku xigta tii afaraadaa ku sii xigta tii shanaadaa ku sii xigta tii lixaadaa socota maanta marka barwaaqadaasaa jirta
ilaah wuu mahad celinaynaa wilaaya islaamka wuu mahad celinaynaa geeddaan ahaan waa guurayni ilaaha nagu soo geeray wilaaya islaamka nagu soo geertay jawigaan okay waa waa degan yahay hadda
waxaan joogaa degmada kuulay gaallo waxaa lii dhaaminayaa biyo walaayada islaamiga ayaa kheyr iyo xasanaad allah siiya biyo ayay noo keentay ka badanna waa ka rajaynoynaa cadowga allah ka jibiya gaalada cagta hoosteeda allah mariya
muslimiinta garab allah sii islaamka ha guulaysto ilaahay waxa fadli iska leh maanta markii dhib aragto alxamdulilaah markii nimco aragta alxamdulilah waxaan ilaahaa watay hadda maanta waxaas ilaahay xugmay inay bashbash iyo barwaaqo ay tahay nimco ilaahay intaasaan ka rajaynayna alxamdulilah islaamka garab allah sii maanta in aad keentaan booyada oo biyo ah booyadihii biyaha ay meel kale lacag ledagma soo tuura lahay jeebkeena inaad ka bixisaan meelna aad kula dagaashaan gaalada meelna aad ka bixisaan islaamka wixii dhibaysan aad booyadaha biyo ugu bixisaan aad kala qaybasaan mushaarkeena leh khayr alle hadeensay jazaaka allah walbaad ku maxadsantihiin boqolkiiba fartad ku maxadsantihiin
muuqaalkan uu saacadihii lasoo dhaafay baahiyey kanaalka wararhka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa muujinaya dadaalada uu wado guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu samata bixinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulan looga adeegsanayay horumarinta wax soo saarka beeraha la qaadatay beeraleyda ku dhaqan wilaayadaas walaalkeen cabdiwahaab bukhaari warbixintaasi inoo eegaya fiiri geley meegashynagadaase marka geleyda iyo naftariya hadda markiso goyto meegashaynagadaase geleytaas muufakingnagadaase ii leeway geleytaas soorkingnagadaase ii way kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeralayda gobolka ayaa ka dhacay degmada kamsuuma waxaana diiradda lagu saarayey qodobo dhowr ah oo ay ugu waaweynaayeen sare u qaadidda tabaca beeraha maadaama wakhtigan la joogo ay tahay barbilowga xilliga guga ugu horeyn mid ka mid ah dhallinyarada beeralayda ah ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixinaya kulanka ay la qaateen wilaayada gobolka iyo qodobadii kulanka lagu gorfeeyey waxyaabihii shirkan uu daarnaa inaan duila yidhaahdo dul maro waxaa la yidhi wacyigelin sax waaye waa xilliga loo baahnaa weeye xilliga guga uu daahayo weeyo wacyigelintaas wax badana marka hoos imaanayo kow horumarinta beeraha sidii beeraha loo horumarin lahaa khatarta webiga webiga marna wuxuu leeyahay faa'iido marna khatar uu leeyahay khatarta webiga jubba lambar saddex faa'iidada uu leeyahay webiga sida looga faa'iidaysan karo lambar afar xilliga hadda aan joogno guga ah wixii la taabci lahaa tacabka asaga maxaa la jiray xilligaa wato deyrtan waxbaa la tabcaa gugana waxbaa la tabcaa qodobka maarataay ugu dambeeyo lambar shan baahida dadka danyarta ah sida ayagana maxaa la jiray loo dul istaagi lahaa intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay waxgaradka wilaayada gobolka iyo kuwa deegaanka oo uu ugu horeeyo suldaanka beesha biyimaal suldaan axmed mataanow maqsadka aan meeshuu joogno waxaa waaye inuu yahay inaan ka hadalno maxaa noodana haddii aan nahay beeralayda ku nool wilaayada jubbada hoose maxaa maanta dadka annaga naga fog oo muslimiintaah oo deriskana lah maxay naga filayaan maxaa annagana looga baahan yahay annaga waxaana looga baahan yahay in aan horumarinno ziraaci hadayda aan haynay aan laba jibaarno maanta annagoo ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan maxaafada degmada kamasuuma shir la qabanqaabiyey shirkaasu wuxuu ku saabsanaay in la wada tashto tacabka si loo horumarsiin lahay insha allahu tacaalaa annaga haddaanu nahay nabadoonnadii degmada kamasuuma waanu lagu soo xusay waan imaannay waan soo ejiibnay haddana shirkii ayaa socdo beeralayda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee kulanka la qaatay wilaayada gobolka ayaa iyaguna ka warbixiyey si guud muhiimadda tabaca beeraha nimayo fursad haysane fursadda malisku dhumine bur iyo bariid iyo baasta marabno marabnod amba ka bahaane markii una tab'ino geleytaano tab'ino wal walba tab'ino walaagi dibadda ninku koyi marabnoba walaagi dibadda ninku koyi marabno ma irabaadanay may unuba tab'idoyneba fiiri geley meegashaynagadaase marka geleyda iyo naftariya hadda markiso goyto meegashaynagadaase geleytaas muufakingnagadaase ii leeway geleytaas soorkingnagadaase ii way geleytaas dankokingnagadaase ii way geleydaas anjeerakingnagadaase ii way geleytaas soorkingnagadaase soorta meega een way furfuriya kakarsadaase ehe haddii aad faddo may weerayso soor ijin kakarsadaase wal walba ku suubsadaase waa isla geleydi way hadda haddii aad bursheen dhito burkalle ruugte wal kale aad hadda hayte kiinsheena ki jiro burkalle huugte geley halta'abo wal unka horeeya gelley way gelley dowla waaye gelley soor ii leewey gelley ii ambuulo at gelley gubus wey gelley anjeera wey gelley ambuulo hanshar aadi lakidhike ambuulo aadi kalena lakidhike gelleytaas le haddina may lakidhike bo'or lakugooye gelleytaas lakadhahdare soor ahan haddina gelley leewey intaas gelley lam istiimaale haddii ninka makasaw isi makasaasuna laakiin unu heergoleed ana unu kasaane kulankan ayaa la filayaa in uu noqdo mid midho dhala islamarkaana beeralayda ku dhaqan wilaayada gobolka jubbada hoose ay sii laba jibbaaraan wax soo saarkooda dhinaca beeraha maadaama ay taageero ballaaran ka helayaan wilaayadooda jasaaka allaahu khayran walaalka bukhaari kulan u dhexeeyey dhallinyarada degmada jirib ee wilasaamiga ee jubbada dhexe loogana hadlay arrimo muhiim ah ayaa ku soo gebagaboobay degmadaas walaalkeen cuhmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaan wuxuu ahaa kulan ay yeesheen inta badan dhallinyarada ku nool magaalada jilib kaas oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska dhallinyarada ee degmada jilib islamarkaana looga hadlayay horumarka dhallinyarada iyo sidii ay ugu faa'iidaysan lahaayeen wakhtigooda haddii ay noqon lahayd waxbarashada iyo fursadaha kale kulanka oo ka qabsoomay xafiiska dhallinyarada ay ku leeyihiin magaalada jilib ayaa intii u socday waxa ay dhallinyaradu ku soo bandhigeen waxyaabo badan oo muhiim u ah dhalinta qeybahooda kala duwan qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii kulanka oo ahaa dhallinyarada magaalada ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan waxaana ka mid ahaa sidee dhallinyaradeen aan u badbaadinaa sidee ummad diineed ay ku noqdaan dhallinyarada sideen ay uga fogaadaan xumaatada sideen ay ku qaad karaan wanaagga taas ayaan ka hadalnay insha allahu tacaala dhallinyarada meel walba joogaan waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan fursaddan maanta ay haystaan maanta waxaan ka qayb galay kulan aan qabsanay waxaa ka mid ah qodobada ka soo baxay dhallinyaradeenna see lagu hormariyi karaa fikrado badan markii la isdhaadhaafsay kasoo qaybgalo oo xafiiska waxaa noo sheegay inuu u furan yahay dhallinyarada waxbarasho bilaash ah dhallinyarada iyo sidii loogu samayn lahaa shaqo abuur dhinac walba ah oo badan oon hadda soo koobi karin laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhallinyarada maanta inaa walaalaha adig ku dhahaan ay kuu sameeyaan wax fiican markaas shir fiican waaye waa shir wax loogu tashanaayo sida loo wanaajin lahaay ummaddeenna oo qadana meesha ugu fiicneed ummaddeenna waa dhallinyarada maanta maantoole marka waxaan ka faa'iiday shirkan iyo dhallinyaradan maaragtay waxaan ka faa'iiday waxay tahay waxyaabo badan in maaragtay dhallinyarada ee maantoole wax isku qabanayaan loo qabanayo dhallinyarada maaragtay ninkii xirfad leh xirfadiisa loo horumarinayo ninkii aan xirfad lahayn oo asigana maaragtay waxba oo aan ka siin in xirfado lagu soo kordhinayo maaragtay la barayo teeda kale adduunkanna dhallinyaro wax ka qabatay dhallinyaro wax kusug marka dhallinyaroy waxaan idin dhihi lahay walaalihiina meeshaan dhallinyarada wax u qabanayo inaa idinkana caawisiin garabkooda istaagtiin aad baana loo falanqeeyey wakhti badan waa uu ku baxay aan u soo dhoweynayaa muntadaha iyo barnaamijda galabta oo ka hadlay intaas iyo wax ka badan waan ka rajaynaynaa walaalaha inay noo keeni doonaan ha u midoobaan inay muslimiintooda caawiyaan ha u midoobaan dhexdooda inay is caawiyaan ha u midoobaan inay caawiyaan agoonta inay caawiyaan dadka masaakiinta fuqarada ah
annagoo ah dhallinyarada islaamiga ee soomaaliyeed waxaanu qabsannay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaana ka soo baxay arrimaha soo socdo kow badbaadinta dhallinyarada sida wacyigelinta ka hortagga tahriibka laba inaanu hayno dhallinyarada waxbarasho lacagla-aan ah saddex inuu noqdo qof kaste daaci afar inaanu isku xirnaanno si uusan cadowgeyna noogusan faa'iidaysan shan inaanu samayno kulamo iyo bandhigyo badan namber lix in la barto xirfadaha si ay u noqoto shaqo abuur toddoba in uu furan yahay xafiiska dhallinyarada oo dhan sideed tan iyo markii xafiiskan laga hirgeliyey magaalada jilib loona sameeyey dhallinyarada qeybahooda kala duwan waxa uu xafiiska ahaa mid qabanayay waxyaabo fara badan islamarkaana muhiim u ah bulshada haddii ay noqon lahayd in xafiiska uu kaalmeeyo dadka danyarta ah iyo in uu xafiiska sameeyo isku xirka dhallinyarada qeybahooda kala duwan kumanaan qoys oo danyar ayaa ka faa'iidaystay gurmud la gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeelle hexe aynu ka hormarna dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalkeen saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo sii kordhiyey gurmadka loo fidinayo bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha uu raashin qaybin ka sameeyey deegaanka caaqaboy oo ka mid ah deegaanada hoostiga ah degmada boqaqable gurmadka raashinka ah oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay afartan iyo lix qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka caaqaboy iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid ah dadka raashinka la gaarsiiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa ka waramay baahida ay u qabeen gurmadka lasoo gaarsiiyey magacayga deeqatabano deegaanka ajog caqaboy alla anoo gargaaro idinkana anoo gargaarto bariis bur sokor saliid walaayada sharafta leh kor alla ka dhigo alxamdulilah waa mudannahay inaan wax noola siiyo hadda ka dambana noola keeno nuuna saalasmaan duulida aqabay abaarta dad dunyaba duftay ka daadinaysa caada loo liitaa caafo sokor eh haaf bariis eh haaf bur eh laba caawo saliid ha noola sii ilaahayna guusha a siiyo aada aadan uga baahnayn ilaahayna gacantii korraysi ha ka dhigo gaaladan allah jabiyo xaawo haaruun deegaanka aaqaboy abaar wax weyn waa abaar waa jirtaa waa la baahan yahay dad iyo duunyo habasaa la yahay maanta waxaa liisii saddex walxaad bur bariid sokor laba cag saliid intaasaa liisi aadan uga baahnay asxanta majiisa kallah waa naga arfaaxsiiseen wax niiga arfaaxsiiyo allah nii siiyo waa u baahnayn aad aan u liidanay alxamdulilah alshukri aaqaboy haddaan nahay waa liidaneen maaqda saalax subaan deegaanka aqabaan joogaa abaarta wadanka waa qabsatay erig waa dhammaaday geel waa dhammaaday lo' waa dhammaatay dadkaa ku daba jiraa dadkaa ku xigaa haddaas alla kuu roon yahay gaajo war ma rabto maanta waxaa leesii bariis sokor saliid bur harakadaayna sharafta leh ayaa nagu soo salaanta waa u baahneen nafaan ba ahayn xoolo iyo dad abniga dhammaanoba waa u baahneen waa u baahneen ilaahay guul annii siiyo gacantii ku raysa ilaahay adeega dhigo xarakadaayna xarakadii jirta oo joogta ilaahay aka dhigo meel walba ay joogtaba guul iyo gaashaan allaha siiyo xaawo maxamed daawiid aqaboy alxamdulilah rabbi alcaalamiin nafta ilaaha noo haastaa laakiin abaar waa jirtaa ilaahay annaga soo reebo ilaaha khayr badan khayrkiisa allaha na siiyo alxamdulilah waa bagnay maanta bariid bur sokor saliid alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa nimcaysannay ilaahay annii nimceeya waa u baahneen waa u dhib qabnay sidiin rabnaad noo yeesheen sidiis rabtiin allah adiin yeela idinkani gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa qayb ka noqonaya dadaalada iyo taageerada lagu garab istaagayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iminkana aan eegna dhanka wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe iyo walaalkeena faysal mahad
ruwac bur ruwac bariis ruwac sokor xaag saliidaa lee seeyay abaarta oo beledka jirto aanay siiyey mujaahidiinta waxayna soo gaarsiisay abaar baahan oo ka jirta wadanka soomaaliya gudaha geyiga ka jirta waxayna soo gaarsiisay laba mareed hashina soo gaarsiisay oo saan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya waxaanay siiyey ruwac bura ruwac bariisa saddexle saliida ruwac sankora waa dhaqanaha sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiyey waan dhirignay inta meesha aan ku joogno badar baa nala siiyey
maalmihii la soo dhaafay waxaan tabinaynay warbixinno ku saabsan howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan wilaayadan islaamiga ah ee shabeellada dhexe markan waxaan u tillaabi doonnaa dhanka galbeed ee wilaayada safarkeennu wuxuu ku wajahan yahay degmada gamboole waa degmo iminka kobac samaynaysa ka hadli mayno horumarka ay ku tillaabsanayso degmada warbixinteennuna ma qusayso taariikhda iyo faca ay leedahay balse tebinteennu waxay daaran tahay qayb kaloo ka mid ah gurmadkii abaaraha iyo socdaalla qiimeen ah oo aan ku samaynay deegaanno hoostaga degmadaasi oo xaalkoodu allow sahal ahaa wafdi ka koobnaa mas-uuliyiinta maamulka degmada nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka xubno ka socday guddiga gurmadka abaaraha shabeellada dhexe iyo bahda iclaamka ayaa ku baxay deegaano dhowr ah oo laga soo calaamadiyey baahi daran oon halakeeyey nolosha aadanaha iyo noolayaasha kale waa deegaanka xarargod oo qiyaastii laba-iyo toban kilomitir u jira degmada gamboole sidoo kale waxaan gaarnay deegaano kuleelka ka jira aad dareemayso isla marka aad gaariga ka degto waxaa ii muuqanayay dumar daruufaysan oo xambaarsan ubadkooda odayaal itaal gabay oo gaajada haysa awgeed gacmaha kaala hadlaya balse u xusul duubaya sidii wax xun loola soo gaari lahaa nasiib wanaagooda markiiba waxaa lala soo gaaray booyad biyo ah iyo bacdii loogu shubi lahaa iminka sidii hore xaalka waa ka duwan yahay dadku waxay bilaabeen inay la soo kala ordaan caagadihii ama jirigaanadii hadba sidaad u taqaan ee ay biyaha ku shuban lahaayeen kadib waxaan bilaabay inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay hase ahaatee waxay inoo sheegeen inay siba si dhaanta e markii hore aan la haysan biyo hase yeeshee nin baahan uusan biyo cabi karin dhammaan dadkii goobta joogay waxay noqdeen isku af iyagoo diraya hal fariin oo keliya taas oo ahayd gurmad cunno hanala soo gaarsiiyo codsigayna baahi wax la cuno ayaa loo baahan yahay
baahi
baaba aan taagannahay baahiyaannahayso waxaan rabnaa biyo waa noo keenteen baad inay noo daba dhigtiin
axmed nuur maxmed aragod abaaraha iyo dhibaato weynka nagu ahaayo intaan horta walaayada iyo dhowdoonyahooda nagu soo salaameen soo kor yeeleen biyo noo keeneen ay naga soo gaarsiiyeen nolosha aad iyo aad baa ku mahadsan yihiin ka hor allah ka dhigo khayr allah siiyo annaguna meeshan waa ku bahdilinahay marka saddex sano sabuul sooma qabsanin marka dhibaatadaas unbaa nagu hayso walaayada allah barakeeya biyo waa naga bajiisisay waana siisay laakiin taas keli ah a codsigeed aan ka rabnaan u baahannahay deegaankaaynu arfaada iska yala ayaanta awaara na furtay ilaaha kuma darnaado si xumaa iskigu nooli cawadoo qod cawadoo qudaa iskigu noolihay mar dhasa iskigu noolnahay waa waa iska xunnahay inuu waxna raashiin noola keena u baahanna hadda maxaa hay- maxaa lidiin qaybinayaa hadda biyaha noola qaybiyahoya haye ka waran biyaha intee ka heli jirteen biyaha gamboole iyo ilaaha kuma darnaado geecaloo anoo geysa haye aa kaasa marka maanta biyaha hesheen soo maaha maanta biyaha noola keeno haye aa waxaa codsanayaa in raashiin noolagu caawiyo aa gurmad raashin qaybin idin soo oo gaarsiin noola soo geersiiyo haye aa u baahannahay haye waa kaasa maasha allah ilaahay abaartaa naga saaro ilaahay abaarta allah naga roob saaro allahna siiyo aamiin maasha allah ammaano ayay nagu ahayd inaan fariintan gaarsiinno ehelkeeda markiiba waxaan xidhiidho la samaynay mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada shabeellada dhexe iyo xubnihii guddiga gurmadka abaaraha nabadoonnada iyo wafdigii kormeerka ahaa iyo bahda iclaamka waxay guteen waajibkii ahaa inay sheegaan wixii la soo arkay allaha fadligii saddex maalin kadib jawaab deg deg ah ayaa ka timid guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la qorsheeyey in qoysaskaasi fariimahooda laga jawaabo deeqa raashin ahna lala gaaro markan xaaladdu aad ayay uga duwan tahay sidii hore dadku waxay si joogtaa u helayeen biyodhaamin maalinla ah saddexdii maalin ee la soo dhaafay haddaba ogow dadkan inay biyo helaan waxay u safri jireen laba-iyo toban saac oo xidhiidh ah iyagoo adeegsanaya gaari dameero iminka waxaan u sidnaa sahay raashin ah oo la gaarsiin doono qoys walba oo ku nool deegaankan raashin ka kooban bur bariis sokor iyo saliid wujuuhda farxad ayaa ka muuqatay dadkan oo horeba loo sii diiwaan geliyey waxaa durbadiiba la bilaabay in raashinka loo qaybiyo iyagoo faraxsan ayay la hadleen idaacadda andalus waxaan weydiiyey markan sida uu yahay dareenkooda magacayga cumar xuseen cabdi caroono deegaanka harargud baan joognaa abaare iyo maxaan kuu sheegay iyo rafaad baan la kulannay walaayada islaamka waxay noo keentay eh, biyo iyo baad oo isaga dhex jiro badarka as yahay sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiy degmada harargood aan joognaa abaara yaablaha ka dhacay guddiga gurmudka abaaraha waxaa nagu gargaaray eh, biyo iyo badar oo kala nuuc aho bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor walaayada waa mahadsanta gurmudka abaara yaablaha na haaya abaarahaas ilaahay ha naga reebo gaajo iyo haraad baa nagu dilay ma garad hadda walaayada naga soo gargaartay biyo iyo baad ba hadda alxamdulilah iga baa noo keeneen ah, ruuc bariis ah, ruuc oo bur ah iyo caag saliid ah intii baa noo keeneen maanta biyo iyo bad- badar buu haysanaa alxamdulilah sidoo kale gurmadkan biyodhaaminta ah waxaa ka faa'iidaystay in ka badan kun toddobaatan iyo shan qoys oo ku kala nool deegaanadan kale ah macay tuurey buurdheere xudile dakhare ayrab dudundheer haroobadheer jafey cabdicaddaay facshar buulabannaan biyacadde axmed rooble loolo maroodile buulaxarar rooble iyo calidhaay mar kale guddiga gurmadka abaaraha waxa uu howlo raashin qaybina ka sameeyey gudaha degmada gamboole waxaana gurmadkaasi ka faa'iidaystay ilaa soddon qoys oo ka mid ahaa dadka danyarta ah ee sida weyn ay u saamaysay abaaraha iyo kuleelka ka jira qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan adag oo bir ah kula dagaalamaya gaalada jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah gacanta kalena waxay gurmad aan hagarasho lahayn ugu samafalayaan kumanaanka kun ee muslimiinta ah ay abaaruhu ku saameeyeen in badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkan waa shabeellada dhexe allaha fadligii in badan oo ka mid a degmooyinkana waxaa iminka ka curtay roobabkii guga ee la filayey insha allah abaartu waxay noqon doontaa mid laga sheekeeyo oo laga gudbo aarankuna iminka kaabiga ayuu soo hayaa beeralaydu waxay u diyaargaroobayaan sidii ay u tabci lahaayeen dalagyada fasalka xilligan xoololaydana markan waxay heli doonaan daaqu filan inshaa allah
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka wanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtogeli oo anugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadakum mubaarak